aan ku bilowne madaxweynaha puntland ayaa habeennimadii xalay wareegto waxa uu ku magacaabay guddoomiyaha gobolka bari xilli ay magaaladaasi ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya ciidamada puntland iyo kuwa b s f oo aan weli xal rasmiga laga gaarin wariyaheena v o a faadama yaasiin jaamac ayaa warka nooga soo dirtay boosaaso cabdirasaaq cali siciid shaahdoon ayaa madaxweynaha puntland waxa uu habeennimadii xalay u magacaabay guddoomiyaha gobolka bari guddoomiyaha cusub ee uu madaxweynuhu magacaabay ayaa horey usoo qabtay xilalka wasiirada kalluumaysiga iyo ganacsiga puntland wakhtigii ay madaxweynayaasha puntland ka ahaayeen allaha u naxariistee kornel cabdulaahi yuusuf iyo jenaraal cadde muuse guddoomiyaha cusub ee la magacaabay ayaa mar u tartamay madaxweyne ku-xigeenka puntland inkastoo uusan ku guuleysan magacaabista guddoomiyaha cusub ee gobolka bari ayaa ku soo aaday iyadoon weli lasoo afjarin xiisadii ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha hay-adda b s f waxaana jiray waanwaan nabadeed oo ay wadeen qaar ka mida isimada soo jireenka ah ee puntland biyaankii labaad oo ay koo iyo tobanka bishan soo saareen isimadu ayna ka muuqdeen go-aamo ay isimadu u arkayeen in ay soo afjari karto khilaafkan dhaliyey dagaalka saddexda maalmood ka socday magaalada boosaaso ee sababay dhimashada dhaawaca burburka hantiyeed iyo barakaca qoysas fara badan madaxweynaha puntland oo ay si toosa qoraalkan ugu socodsiiyeen isimadu ayaan weli wax jawaaba ka soo saarin inkastoo xaalada magaalada boosaaso ay degan tahay tan iyo intii ay bilaabatay waan waantani faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso